assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimo ee dalsan qodobada ugu waaweynna waxaa kamid ah faahfaahina dheeraada oo kasoo baxeysa debri hobeesan oo nabadoon caana ku dishay xaafado ka tirsan degmada hodan ee gobolka banaadir madaxweyne farmaajo oo la kulmay guddoomiyaasha kumeelgaarka ee labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya gudoomiyaha maamulka gobolka gado oo si adag uga hadlay doorashada lix iyo tobanka kursi ee gobolkaas isagoona sheegay inaysan macquul ahayn in ceelwaaq lagu qabto jubbaland oo maanta ceelwaaq u direysa xubno ka shaqeynaya diyaarinta goobata ah lagu daranayo lix iyo tobanka kursi ee ku harsan maamulka jubbaland agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda puntland oo xilkii kala wareegay kusimihii agaasimaha guud ee wasaaraddaas wararka dibaddan waxaa ugu waaweyn ruushka oo ka hadlay tirada askarta uu ku leeyahay dagaalka yukrain
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan saaxiibyaal waa subaxnimo axada toddobiyo tobanka abriil laba kun labaiyo labaatan qodobada aad maqasheen oo dhammaystiran kusoo dhawaada warar dheeraada ayaa kasoo baxaya dubli hubeysan oo markaa xalay nabadoon caanaha ku dishay degmada hodan ee gobolka banaadir wararka la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in nabadoonka la dilay allah u naxariiso lagu magacaabi jiray yuusuf daayir qere oo ku magacdheera yuusuf dhowre waxaana dilka uu ka dhacay isbitaalka erdogan x digfer dableyda hubeysan ayaana la sheegay in ay nabadoonka dhowr xabadood ay ku dhufteen xil uu ku sugnaa xaafadda m b c ee degmada hodan iyagoo intaas kadibna goobta iskaga baxsaday amaha ammaanka ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa durbadiiba soo gaaray goobta huufalka ka dhacay dilka waxayna halkaas ay ka sameeyeen baaritaano kala duwan ay ku doonayeen inay kusoo qabtaan ararkii dilka ka dambeeyey hase yeeshee ma jirto shaqsiyaad ay usoo qabteen dilka nabadoonkaas oo ay xalay dabli hubeysan ay ku dishay xaafadda m b c degmada hodan ee gobolka banaadir ciidamada ayaa sidoo kale waxa ay wadaan saakay baaritaano kala duwan oo ay ku xaqiijinayaan dilka nabadoonkaas ciddii ka dambeysay inay gacanta kusoo dhigaan lama oga ujeedada rasmiga ah ee loo dilay nabadoon yuusuf dhowre oo kamid ahaa wahagaradka soomaaliyeed ee muddada dheer ka shaqeynayay nabadeynta waa nabadeynta iyo dibheshiisiinta beelaha balse warar kala duwan oo soo baxaya ayaa waxa ay sheegayeen in uu kamid ahaa odayaasha dhaqanka sooxal iyo ergada dhowaan soo doortay xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya magaalada muqdisho waxaa ku sugan inta badan odayaasha dhaqanka ah ee soo xula ergooyinka kala duwan ama markaasi xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya waxaana markaas ergooyinka siyaabooyin kala duwan u beegsada dagaalamayaasha al-shabaab inkastoo dilkan aysan sheegan hase yeeshee dilalka noocan oo kale ah waxaa mas-uuliyadooda sheegta dhaqdhaqaaqa al-shabaab madaxweynaha soomaaliyana waxa uu la kulmay guddoomiyaasha meelgaarka ee labada aqal ee baarlamaanka ee soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo kulan la qaatay kulan kula qaatay madaxtooyada qaranka guddoomiyaasha kumeel gaarka ee golaha shacabka xildhibaan cabdisalaan xaaji axmed dhabancad iyo golaha aqalka sare senator maxamed cali yuusuf gaagaab ayaana ugu hambeliyey mas-uuliyadda qaran ee loo egbaday madaxweynaha ayaana ku bogaadiyey guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya sidaa habsamada leh ay u fureen kulanka koowaad ee kalfadhiga koowaad ee baarlamaanka federaalka soomaaliya isagoo alla ugu baryay inuu ku garab galo gudashada waajibaadka dastuuriga ah ee loo egmaday dhankooda labada guddoomiye ayaana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ugu mahadceliyey kulanka iyagoo markaa hoosta ka xariiqay sida ay u go-an tahay dardargelinta doorashooyinka dalka guddoomiyaha gobolka gadow axmed buule green ayaa waxa uu si kulal uga hadlay arrimaha doorashada lix iyo tobanka kursi ee deegaan doorashada labaad ee jubbaland ee magaalada garbaxarey oo dhowaan guddiga doorashooyinka heer federaal ee fiid ay ka wareejiyeen garbaxarey in doorashadaas loo qabto sabab la xiriira ammaanka oo markaa ay u wareejiyeen dhanka ceelwaaq axmed bulle greed ayaa ka hadlay lix tobanka kursi ee gobolka gadow wuxuu sheegay in doorashada aan ahayn tan lagu qabanayo ceelwaq ee garbahaar ay ku qabanayaan isagoo wasaaraha ka codsaday inuu kala shaqeeyo ama inuu kala soo qaybgalo doorashadaas guddiye axmed buul greed ayaana ku cataabay in la duulminayo isaga oo qof kale qof kasta ugu magaalgacanhatay inay kasoo qeyb qaadato doorashada wuxuuna carabka ku adkeeyey in dhammaanka qof kasta oo doorashadaas ay qabanayeen ay kasoo qeybgali karaan ay isagu doonaan isagoo hadalku dhigay waxauu guddoomiyaha sheegay in garbahaare ay wada joogaan ciidamada isugu jira artemis oo amisom hore loo oran jiray nisa weliis iyo xooga dalka waxuuna sheegay inay diyaar uhiin halkaas ay doorashadu ka qabtaan wuxuuna saiib daro ku tilmaamay in markaas shakhsiyaad gaar ah lagu beegsanayo doorashada halkaa ka dhaceysa waxaana yidhi waxaan rabaa garbaharey inaysan qalinqori kuba qorna garbaharey garbaharey qalinka lagu qoray kismaayo qalinka lagu qoray garawo qalinkii lagu qoray baydhabo iyo goobihii kaleoo doorashada qalinka lagu qoray ku qoran tahay ninna wax kama bedeli karo guddiga fiid waa guddi shaqaale ah guddi shaqaale ana wax madasha i goysay oo baarlamaankii soomaaliya ansixiyey oo madaxweynihii soomaaliya siixay guddi shaqaalaha ma beddeli karo taas marka inaad ogaataan wey guddigiina ma dhammo waa xibno weeye guddiga aad maqasheen oo warqadaha qorahayo waa niman beejkooda la isticmaalahayo oo layska isticmaalahayo wey waxaan rabnaa marka haddii ilaah yidhaahdo dadaalkanagii iyo sidai annaga habsamay socodkahayd garbaarey inay doorasho ka dhacdo ama loo garta annaga ma aanan u garan laakiin waxaa u gartay dadkii isu yimid iyo madashii iyo baarlamaanka soomaaliyaa u gartay cid ka beddeli karta ma leh ceel waaqna horeyna waan u sheegay haddana waan u sheegayaa ninkii raggaa waxaan rabaa inuu ceel waaq doorasho ku qabto haddii ilaa yidhaahdo ceel waaq gobolka gaday ka mid tahay ceel waaq nin doorasho ku qaban kara ma jiro annagaana raalli ka ahayn gada annagaa mas-uulka ah annagaanina hoos timaadaa cid ku qaban karta innaba ha yaraatee ma ay jirto taasna waxaan rabaa inaan mar walba idinkugu celiyo haddii ilaa yidhaahdo waa dareenka shacabka gada qabo ummadda soomaaliyeed iyo ummadda gobolka gadana marnaba uma dulqaadanhayaan waxyaabaha dhacayo taas marka aad baad u mahadsantihiin guddiyadii way soo socdaan dadkii nagu dhaliilahayay waxaan u malaynayaa xamar muddo badan baan joognay dad baa waxay nagu dhaliilahayeen war hadal lama rabee maa wax la qabto maanta waxbaan qabanaynaa waxaan ku hadlaynaa hadal maah wixii aad nagu dhaliilayseen waxbaan qabanaynaa halla ogaado taa waa intaa xilli qabowa inaan imaanno waxaan rabaa intaa markaan ka gudbo oon aad iyo aad anoo idiin salaamaayo idinkugu hambalyaynahayo
kaasi waxaa guddoomiyaha gobolka gado axmed bulle greed oo markaa ka hadlayay arrimaha doorashada lix iyo toban kursi ee garbahaarey laga wareejiyay ee ceel waaq maamulka jubbaland ee sheegan lagu qaban doono isla warankaas aan kugu jirnaa ee xubno ka tirsan maamulka jubbaland ayaa maanta lagu wadaa inay halkaa tagaan waa degmada ceel waaq si ay u diyaariyaan goobaha doorashada lagu qabanayo wasiirihii saraakiil ka tirsan ciidamada in lagu wado inay tagaan degmada ceelwaaq ee gobolka gadood si ay u diyaariyaan goobta ku haboon in lagu qabto doorashada lix iyo toban kursi ee garbahaar ee laga wareejiyay eela ku dhodhow safarka xubnaha ka tirsan jubbaland ayaa waxa ay sheegeen in wasiirka arrimaha gudaha jubbaland saraakiil ka tirsan ciidanka daraawiishta nabad sugida iyo xubno ka tirsan madaxtooyada ay halka ay tagayaan ceelwaaq wafdiga ayaana markaa goolxaar oo ah mas-uuliyiin ay kala hogaaminayaan madaxweyne ku-xigeenka jubbaland waa madaxweyne ku-xigeen koowaad maxamuud sayid aadan gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee jubbaland sd sayid maxamed mursal iyo gudoomiyaha fid ee calinta khilaafaadka si loo bilaabo doorashada dhinacyadan ayaana markaas ku holan in ay doorashada ay kusoo gabagabayaan waqtiga ugu haboon islamarkaana ay kasoo qeybgalaan baarlamaanka kooiyo tobanaad oo xubnaha saa-intiisa ugu badan la dhaariyey islamarkaana baarlamaanka uu fadhiistay iyadoona markaa baarlamaanka uu magacaabay toban xubnood oo ka shaqeynaya guddoonka doorashada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda maamulka puntland ayaa xilka kala wareegay ku-sumihii agaasimaha guud ee wasaaraddaas mudan dheere ayaa garooba kasoo diray
da maaliyadda ee puntland ayaa maanta xilaalkii lagu kala wareejiyey kusimihii agaasimaha guud ahaana hageenkii maamulka iyo maaliyadda iyo agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda waxaana xil wareejinta goobjoog ka ahaa wasiirka maaliyadda wasiir ku-xigeenka wasiiru dowlaha xilaalyaha guud ee dowladda cabdulqaadir cali jaamac keenadiid ahaana kusimihii agaasimaha ayaa soo bandhigay xogta wasaaradda maaliyadda ee uu ku wareejinaya agaasimaha guud ee cusub
waxaa kaloo jira shaqaale iyaguna ka shaqeeya t b l g sida wasaaradda maaliya waa sideed iyo toban xafiis oo ka kooban dhammaan buntland gaadiidka wasaaradda maaliyadda waa soddon iyo sagaal dhammaan puntland agaasimaha cusub ayaa ballan qaaday inuu si hufnaan la ugu shaqeyn doono bulshada waxa uu nala dardaarmay shaqaalaha wasaaradda gudbiyey madaxweynaha dowladda puntland sayid cabdullaahi deni iyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland axmed celi cusmaan karaash iyo dhammaan madaxda dowladda puntland iyo shacabka puntland intii codkaygu gaaro wasiirka wasaaradda maaliyadda wasiir ku-xigeenada wasiiru dowlaha iyo shaqaalaha wasaaradda maaliyadda oo si diiran oo wanaagsan oo sharaf iyo karaamo leh igu soo dhoweeyey wasaaradda waxaan kaloo rabaa inaan u mahadnaqo guddiga xil wareejinta guddoomiyaha xerwaalyaha guud hanti dowrka shaqaalaha wasaaraddu meel kastoo ay joogaanba waa salaaman yihiin waana mahadsan yihiin halku dheggeenu waxa weeye maadaama noo dhiibay baytulmaalkii ummadda ayaanu haynaa nagu soo wareejiyey maantay halku dheggeenu waa ammaano ammaano ammaano ammaano hufnaan iyo shaqo wanaag iyo shacabka aan u shaqeynayno oo customer serviceka aanu kaga horumarno shirkadaha privatka ah wasaaradda maaliyadda waa inay noqotaa customer oriented wasiirka maaliyadda puntland xasan shire ayaa u mahad celiyey kusimihii agaasimaha guud waxa uuna sheegay inay shaqadu kusoo dhoweynayo agaasimaha cusub u kala wareejino xilkii agaasimihii guud ee cusbaa ee wasaaradda maaliyadda iyo kusimihii agaasimaha guud aada iyo aad bay sharaf way noogu tahay waxaan rajaynaynaa insha allahu in wasaaradda la kamay nin aqoon u leh maamulka iyo maaliyadda labadaba aqoon u leh simaa guud waxaan ka rajaynaynaa tiimka dakhli raadinta kow inuu awoodiisa saaro maamulka iyo dakhli raadinta
maxamed xuseen dheer wararka dalsan garowe
wararka soomaalida ka baxsan waxaa ugu waaweyn wasaaradda gaashaandhigga ee dalka ruushka ayaa si faahfaahsan uga hadashay waxa ay ku tilmaantay jab weyn oo ay gaarsiisay ciidamada ruushka tan iyo markii uu bilowda duulaanka jenaraal igor konosefko oo u hadlayay gaashaandhigga ruushka ayaa sheegay in saddex labaatan kun saddex boqol lixdan iyo saddex askari oo iskugu jira militariga jabhadaha iyo ajaanibta kula dagaalamaysa ukraine ay ku dhinteen dagaalka tan iyo markii uu bilowday dhammaadkii februari waxa uu sheegay in magaalada ah maribol oo keliya ay ku dhinteen in ka badan afar kun oo dagaalyaan ah ayna ka mid yihiin xooga jabhadaha xag jirka ee asuf iyo eider ruushka ayaa ku doodaya in dowladda ukraine ay qarineyso jabka soo gaaray ciidamadeeda islamarkaana ay moos ku dhowaan soo bandhigi doonto xogta khasaaraha militari oo faahfaahsan madaxweynaha dalka ruushka waa madaxweynaha dalka ukraine valadimir zelenski ayaa telefishinka c n u sheegay in ugu yaraan saddex kun oo askari ay dalkiisa ugu dhinteen dagaalka tan iyo markii ruushka bilaabay duulaanka halka dhaawacana uu kor u dhaafayo toban kun oo askari ukraine ayaa dhowr jeer sheegtay in ruushka ay dishay askar kumanayaan ah oo markaasi sheegashadaas oo aan si dhiba ama si dhaba aan loo xaqiijin zelenski ayaa sheegay inay jirto cabsi ah in ruushka uu hub nukliyeer u isticmaali doono dagaalka taasina ay tahay mid loo baahan yahay inay taaghayaan wadamada adduunka ma aha midii mid ii gaara balse waa walaac uu qabo caalamka oo dhan waxaa suuragal ah in xogtaas ay dhab tahay ama ay noqon karto mid been abuura ayuu yiri madaxweynaha dalka ukraine valadimir zelenski ruushka ayaa si rasmi ah ugu digay mareykanka iyo xulufadiisa hubka ay ku taageerayaan ukraine qoraal diblomaasiyad oo ay moscow u dirtay washington oo noqol ka mid ah ay markaasi ay darseen warbaahinta mareykanka ayaa lagu sheegay in hubka lagu taageerayo ukraine ay ka dhalan karto cawaaqib aan la saadaani karin warkii subaxnimona waa nag intaa kheyrta dhegeysta aad kala socoteen raadiha dalsina magaalada muqdisho
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel